asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaan araxiim waa khamiis toddobada bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhageystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo qaar ka mida dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ah ee ciidamadoodu ay duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa muujiyay diidmadooda ku aadan in dalka la keeno ciidamo masaari ah madaxda dowladaha masar eritrea iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada asmara xili ay sii darayso xiisada kala dhexeysa dowladda xabashida itoobiya dagaalo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo kamida wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xiisada u dhexeysa awoodaha ku loolamaya gacan ku-haynta dekadaha geeska afrika ayaa sii xoogeysatay xili xabashida itoobiya dhankeeda doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa ka faa-iideystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaasi xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan inuu weeraray xarumaha xisbigaasi munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalanjabisay madarasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada bulufulay ee wilaayada baay mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad qalanjibin ah oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadaasi maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowla diini ah u qabtay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi waxaad dhagaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan iyagii oo faahfaahsan qaar ka mid ah dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ee ciidamadoodu ay duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya ayaa muujiyay diidmadooda ku aadan in dalka la keeno ciidamo masaari ah warbixintu warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed kadib guluf diblomaasiyadeed oo ay qaaday dowladda xabashada etoobiya oo kalena qorshaha xasan guurguurta iyo asiisi ee ah in ciidamo masaari ah la keeno soomaaliya ayaa durbadiiba miradhal u muuqdaa kadib markii ay inta badan saliibiyiinta afrika ee qaybta ka ah isbeysiga atamis ay diidma ka muujiyeen isbeddel lagu sameeyo ciidamada afrikaanta ah ee hadda dalka ku sugan wargeyska the east african ayaa soo daabacay warbixin uu ku lafagurayo sida ay dowladaha saliibiyiinta ee hogaamiyo soo duulayaasha afrikaanta ah ay u diidan yihiin in ciidamo ka socda masar ay cagaha soo dhigaan ciidda soomaaliya khilaafka siyaasadeed ee ka ololsan geeska qaaradda afrika ayaa saameyn xoogan ku reebay howlgalka saliibiga ah ee waxaa loogu yeero midowda afrika uu ka wada soomaaliya waxaana soo baxay diidmo ka imaanayso dowladaha ay ciidamadooda ku soo duuleen soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in inta badan madaxda dowladaha afrikaanta ah ay ciidamadooda ku sugan yihiin soomaaliya ay diidan yihiin in ciidamo ka socda masar lagu soo daro howlgalka cusub ee bedeli doona atmisa sidoo kale ururka midowda yurub iyo maraykanka oo bixiya qarashka calooshadushuqaystayaasha afrikaanta ah ee soomaaliya ku sugan ayaan la dhacsanayn damaca dowladda masar ee ah inay ka mid noqoto ciidamada midowda afrika ee dagaalka shareecala dirirka ah ka wada soomaaliya ururgaaleedka midowda yurub oo ah mid bixiya lacagaha badan ee lagu maalgeliyo soo duulayaasha afrikaanta soomaaliya ayaa war uu soo saaray ku yidhi ma jirto dowlad gaar ah oo midowda yurub uu u dooranayo ka mid ahaanshiyaha howlgalka cusub ee soomaaliya balse waa in ciidamada dowladaha ee ka qayb noqonaya howlgalka boqolkiiba boqol ee xoogga saaraan la dagaalanka al-shabaaba ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ururka midowda yurub ila diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in waxa loogu yeero deeqbixiyaasha yurub ay ka walaacsan yihiin in ciidamo masaari ah lagu soo daro howlgalka midowda afrika ee soomaaliya sababa la xidhiira diidmada ka imaanaysa etoobiya dhinaca kale dowladda yuganda oo ka mid ah ciidamada gumeysiga atamis ayaa markii ugu horreysay caddaysay mowqifkeeda ku aadan ciidamada masaarida ee la filayo inay ka mid noqdaan ciidamada soo duulayaasha soomaaliya gaar ahaan wejiga cusub ee labada kun shan iyo labaatan ee loo baxshay ee yuusum maxay masar xilligan u doonaysaa inay ku soo biirto howlgalka halkii ayay jirtay muddadan dheer ayuu yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda uganda ukelo riyo mar uu waraysi siinayo koox wariyaal ah wuxuuna caddeeyey inay ka soo horjeedaan tallaabadaasi go-aankan dowladda uganda ka qaadatay ciidamada masar ayaa la filayaa inuu saameyn xoogan ku yeesho damacii masaaradu ku rabtay inay kaga mid noqoto duulaanka soomaaliya maadaama uganda tahay dowlad miisaan ku leh howlgalka gumaysiga atamis ee ka socda soomaaliya jasaakallaahu khayran walaalka madaxda dowladaha masar eritrea iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada asmara xili ay sii darayso xiisada kala dhexeysa dowladda xabashida itoobiya faahfaahintu warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed
xilli xiisada siyaasadeed ee ka taagan gobolka geeska afrika ay sii xoogeysanayso ayay madaxda dowladaha masar eritrea iyo kooxda riddada soomaaliya ku kulmayaan magaalada asmara garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee asmara waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka degay madaxweynaha dowladda ridada ah ee masar murtad cabdifataax asiisi iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud halkaasi oo uu kusoo dhoweeyey keligii taliska lagu magacaabo siyaaso afweerki qoraal uu bartiisa gaarka ah ku daabacay afhayeenka rasmiga ah ee madaxtooyada dowladda ridada masar ayuu ku sheegay in socdaalka asiisi uu maanta ku tegay caasimadda eritereya kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa afweerki afhayeenka madaxtooyada ayaa sidoo kale sheegay in ujeedka socdaalka asiisi uu yahay mid diiradda saari doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka labadaasi dal xaaladaha gobolka xoojinta xasiloonida iyo xaaladaha kasoo cosboonaada biyaha badda cas sida uu hadalka u dhigay ilwareedyo kala duwan ayaa soo sheegay in saddexda madaxweyne ee eritereya ku kulmaya ay yeelan doonaan wadahadallo ku saabsan sidii ay u samaysan lahaayeen isbaahisi cusub oo goboleed kaasi oo ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya kulamada madaxda saddexda dowladood ee asmar ka dhici doona ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in eritereya ay jartay qadkii isgaarsiintii ee u dhexeeyey etoobiya iyo eritereya sidoo kale xukuumadda asmara ayaa lagu eedeeyey inay taageero siinayso t b l f si mar kale uu dhaco dagaal dhex mara maleeshiyada t b l f iyo dowladda xabashida itoobiya
aad buu mahadsan yaasir dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya walaalkan abuu xasan ayaa warbixinta warkan inoo hayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii xoogeysanaya dagaalada u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka holcaya koonfurta iyo bartamaha dalkan muslimka ee soomaaliya taasi waxay sababtay in cadowga allah ay la kulmaan weeraro kala duwan oo lagu gaarsiiyey khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac barakac iyo inay keeblayowrar ku noqdaan goobaha ay kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qayilayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaala agaarka buundaweyn ee magaalada beledweyn siday noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kuwaas oo qayb ka ah maleeshiyaadka ridada ee dhibaatada ku haya muslimiinta ku nool beledweyn shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee buundada deegaanka bariire isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen isbaare maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay tuulada siinaay ee u dhow deegaanka shalambood rasaasta markii ay bilaabatay ay maleeshiyaadka ridada goobta isaga carareen dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee degmada waajid gado ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday xero askarta kufaarta xabashada itoobiya ay kaga sugan yihiin degmada garbaharey oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas howlgallada mujaahidiinta ayaa marba marka ka dambeeya kusii xoogeysanaya goobaha cadowga allah ay kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka kuwaas oo cadowga allah lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan mahadsanid abuu xasaan xiisada u dhexaysa awoodaha ku loolamaya gacan ku-haynta dekadaha geeska afrika ayaa sii xoogeysatay xilli xabashida itoobiya dhankeeda doonayso inay xoog u qaadato badda soomaaliya faysal mahad soomaaliya warbixin arrinka ku aadan inoo hayaa majalladda economist ee ka soo baxda dalka ingiriiska ayaa daabacday warbixin ku saabsan muranka la xidhiidha dekadaha ee ka jira mandiqada geeska afrika kaas oo sii xoogaystay wixii ka dambeeyey markii horaantii sannadkan ay dowladda xabashida is-afgarad la xidhiidha badda cas la saxiixatay maamulka la baxay somalilan ee ka jira waqooyi galbeed ee soomaaliya sida warbixinta majalladdu tilmaamayso mandiqada geeska afrika ay ka mid yihiin dalalka soomaaliya jabuuti eritereya iyo etoobiya ayaa lagu tirayaa deegaanada ugu xasaradaha badan dunida mandiqada geeska afrika ayaa martigelisay sida warbixinta ekonomist tilmaamayso dagaalo lagu riiqmay oo weli socda qaarkood sida dagaalkii dhex maray etoobiya iyo eritereya dagaalada sokeeye ee ka socda etoobiya iyo dagaalka jihaadka ee ka socda soomaaliya gobolku wuxuu xilligan martigelinayaa kala jiidasho ay wadaan awoodo dibadda ah oo doonaya in mid weliba ay gacanta ku dhigto ilaha dhaqaale iyo marinbiyoodyada muhiimka ah ee geeska afrika xukuumadda adis ababa oo isku dayeysa inay ka faa'iidaysato dekadda barbara ayaa tallaabada ay qaaday waxay keentay isku soo dhowaansho iyo isxulufaysi dhex maray eritereya iyo kooxda ridada soomaaliya iyadoo dhanka kale awoodihii ka jiray gobolka ay dhinacyada la kala safteen kuwaasoo laga tilmaami karo dowladaha dabadhilifka ah ee masar turkiga iyo imaaraadka carabta iyadoo weli aanay muuqan tallaabooyin xal u ah khilaafka dhinacyada oo marba marka ka sii dambaysa sii xoogaysanaya ayay majalladda ekonomist tilmaamaysaa in tani ay sii hurinayso colaadda mandiqadda siina xoojinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haddaba cabsi ku ah kooxda riddada iyo dalalka dariska khilaafka xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho iyo etoobiya u dhexeeya ayaa soo bilowday bishii janawari ee sanadkan markii abiy axmed iyo muuse biixii kala saxiixdeen is-afgarad dhigaya in etoobiya labaatan kilomitir laga siiyo badda cas halka iyaduna noqonayso dalkii ugu horeeyey ee aqoonsada in maamulka somalilan ka go'o soomaaliya inteeda kale tallaabadan ayaa ka caraysiisay nidaamka xasan sheekh maxamuud sida warbixintu sheegayso iyadoo tilmaamtay in maamulka somalilan aanu geli karin heshiisya noocan ah xasan gurguurta ayaana dhowr jeer weerar afkaa ku qaaday abiy axmed iyo xukuumaddiisa oo inta aysan soo ifbixin xiisadan kooxda gurguurte cilaaqaad iyo heshiisyo amni la gashay etoobiya bishii sebtembar mar uu madaxa kooxda riddada la hadlayey majalladda ekonomist wuxuu sheegay in dhammaan dalalka gobolka ay ka walaacsan yihiin habdhaqanka ra'iisul wasaaraha etoobiya ee abiy axmed dowladda turkiga oo ka mid a dowladaha faragelinta ku haya soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay inay dhexdhexaadinayso kooxda riddada iyo etoobiya kulamo dhowr jeer ka dhacay ankara ayaa ugu dambayn fashil ku soo dhammaaday tallaabooyinka uu qaaday xasan sheekh maxamuud waayadii u dambaysay ayay majalladdu ku tilmaamaysaa kuwa dhalin kara iskudhac soo degdega oo dhex mara labada dhinac tallaabooyinka ay xustay waxaa ka mid ah go'aanka ay sheegtay kooxda riddada inay dalka uga saarayso ciidamada etoobiya ee xiisadda sii kordhin kartaa sida majalladdu tilmaamayso ayaa ah heshiiska iskaashiga difaac ee dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda qaahira sida ay sheegayaan diblomaasiyiin dhowr ah oo la hadlay saxiifadda iskaashiga difaaca ee masar iyo muqdisho ayaa ka dhigan tallaabo sii adkayn karta xaaladda maadaama etoobiya iyo masar aanay isku wanaagsanayn xiisadda la xidhiirta biyo-xireenka alnahdana ay dhulka la gashay xidhiirkii labadaasi dal taxliilaadka majalladda ekonomist ay samaysay ee la xidhiira xaalka gobolka ayay ku sheegtay inay suuragal tahay in dhowaan uu hirgalo isbahaysi xagga difaaca ah oo saddex geesood ah kaasoo ay yeeshaan kooxda riddada masar iyo eritreya tani ayaa ka dhigan xiisad hor leh abiy axmed oo dareemaya kelinnimo siyaasadeed ayaa waxaa suuragal ah inuu sii xajisto is-afgaradka uu la galay maamulka la baxay somalilan wuxuu sidoo kale qaadi doonaa tallaabooyin ka dhan ah kooxda riddada gurgurte sida ay sheegayso warbixinta taasoo ah inuu soo dhowaysto xiriir dhowna la yeesho maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya ee diidan siyaasadda xasan sheekh maxamuud waana tallaabooyin ay horay u qaadeen adis ababa iyadoo tiro laba jeer ah inta la og yahay hubka
mahadsanid faysal fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanadaasi cabdulqani maxamed ayaa ka waramaya mashruuca kubcinta waa mid ka mid ah mashaariicda horumarineed ee sare loogu qaadayo horumarka dhaqaale ee bulshada gaar ahaan xoolodhaqatada ku nool deegaanada wilaayaadka islaamiga taas oo sanadihii u dambeeyey boqolaal qofood oo danyar ah dhaqaale loogu abuuray wilaayada bakool ayaa sanadkan tobaneeyo qofood ku wareejisay xoolo isugu jira geel iyo ari kuwaas oo loogu talagalay inay dhaqdaan islamarkaana sannadaha soo socda ay noqdaan kuwa bixinaya sakada dhowaan munaasabado ka kala dhacay deegaano hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira loogu wareejiyey dadgaaraya toddoba iyo toban qoys lix ka mid ah qoysaskaasi waxaa la siiyey min shan neef oo geel ah halka kow iyo toban kalena la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo ka warramaya dareenkooda farxadeed magaagay maanisagadhere deegaankay galaygalaygu dadkii meelida ganaayey beergalaayey masaakiinta meelkahaayey eed anglidido hayni ilaayaka maasan mujaahidigaaniin weerti gomoriruug malantan shanhaneef gaale iyo meeli ilaahayniisii geeki farhad farle anu qabna ilaahay mi kutuuganne ini mujaahidiinta galantee kor alweele galan ala jibi ya ilaahay kutuugni ayaahay mahad isku lehe dhankii morojaa ku biini ilaahay wiino ansii adiibsiin magaagay isaaq ibdowa leeree deegankayna dhureeyo mujaahidiintii muslimiinta iyo weerti galanti kor alih kawaala shagneef gaale zikawaada dhisii horumar isiina deegankan gomore awali isii shantaas neef dad masaakiin awa hayni masaakidiin intinti kora horwalmalna siina ilaahay inka mahasan inti ana dhagaalaysado zikaa zikaada hadii la deeroon ini aneef ringa zika kugubiyefa galanti kor alimasi galanti kor alimarsi anka doy gaalana rush irashalasi irshaad maarwal yare deeganka warlewi koy ilaahay marjiyaha iringilisi amlintiisi ilaahay yon barakaay anin ilaahay in barakaay wajinid ilaahay keersi wargomaro sodungi shagnafa liisi anin ilaahay in barakaay yon galantiyo koralika weela maagay rumaadii nuurole hee sharaafu igankan kutan abalo abakan geeka mujaahidiinta hoola isiidi na yaayuu kuyolere irinkan lisiina sodon iyo shanneefu ilaahay aan ka mahadsanno mujaahidiinta aan ka mahadsanno maxad ilaahay iskule maybuaha ilaahay iyo waahido oo mujaahidiinta allan kaalmay diiban alasi gaalada alla dulaay magaa idin fiinga lera idinka ana kukoyna ishuule lera mamaanta oonta laku geegaayo ini ununa qeyb ilaahaynin kotari cusumiinti laha ku qaadena umahad nagaana dunyo akhare san naf jiilcli isay mujaahidiintana ilaahay heer waafajiya waalhun gaalada lijiba waalhun alakooba deegaankan qoqoy makiinelere isaga idin hastan isaangishuuliere yogoyowna maydlanesiya lanki sodon shanneef irinlasi lanki kaleena shangnaf gaalelasi markan ilaahayn kama hasan gaaladana lijibi muslimiintan ilaahay madajo korkaweele lanki muslimiinta e hagaadi ilaahay barakhaay lanki lahaku qaadin ilaahay hoolajiin barakhaay laan dheera kaweelni hegi hegaab ilaahay muslimiinta waraabi megan alle mahasantin mahasantin hata koolkoolko shangneefliisaya ilaahayinka mahasan hata ada walayinka jooga dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad ka dhacday degmada rabdhuuree loogu wareejiyey xoolo isugu jira geel iyo ari qoysas gaarayaa ilaa lix qoys waxaana wadarta guud ee dadka ka faa'iidaystay mashruuca kubcinta ay gaarayaan saddex iyo labaatan qoys mahadsanid walaalka saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka shadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan inuu weeraray xarumaha xisbigaasi marwaan maxamed ayaa mar kale warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dalka soomaaliya ee uu ka haramiyo maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday xarumaha qaar ay degan yihiin xisbiyada ka jira deegaanada uu ka jiro maamulkaasi gaalaraaca ah saacadihii lasoo dhaafay waxay weeraradan ka dhaceen xarumaha doorashooyinka ee xisbiga wadani oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka shaadoladirirka ah ee somalilan mursad guuleed cali ibraahim oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga wadani ayaa waxa uu sheegay in weerar lagu qaaday xarunta dhexe ee xisbiga iyo xarumaha kale ay gobolka ku leeyihiin waxa uu weerarkaasi ku eedeeyey inuu ka dambeeyo xisbiga kulmiya oo ah kan iminka haya talada maamulka shaadoladirirka ah ee somalilan markaa magaaladan gabiiley maalmihii dambeeyey waxaa horta ka socday caadifad dadka xisbiga kulmiyo taageersani waxay iyagoo dee xisbigoodii ka matalaya ayay waxay caadaysteen islamarkaasina ay ataagayaan xarumihii ay lahaayeen xisbiga mucaaridka ee wadani haddii aad dee caruur lasoo diro oo caruur xarumihii jiidaan oo kuwo kalena yimaadaan dhibaata halkaa ka imanaysa iyo nabaddarro nabadgelyadiioo xumaata iminka maanta u dambeysay xaruntan aan joogo waa la shiiday saarkasaan boorkiisi wuu jajaban yahay albaabkiisi waa lala baxay xaruntii kale dhaxaan ka shaqaynani maanta iyadana waa nagu soo weeraro waa la shiiday dee haddii uu xisbigii kulmiya kaga soo hadhay un dhagax la tuuro dee cod kuu noqon maaya dhagax la tuuraa oo ka daaya ummaddan naxliga iyo cuqdada aad ku beeraysaan iyo xarumahana shiidaysaan weeraradan ayaa imaanaya xilli deegaanada waqooyi ee ka arrimiyo maamulka somalilan uu ka socdo diyaargaroway xisbiyada ugu jiraan doorashooyin gaaleed ka dhaca dhulkaasi munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalan jibisay madarasada alfurkaan ayaa ka dhacday degmada bolofulay ee wilaayada baay mar kale abuu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey waxaa lagu qabtay howlka xafladaha usaama degmada buulafullay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxaa goobjoog aha mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay xubne ka socday maamulka islaamiga degmada buulafullay ugaasyo nuqabo waalidiin ganacsato iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta heer xarako heer wilaayo iyo heer degma intaba ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd abaalmarin iyo sagoontin loo sameynaya arday ka qalinjabisay madarasada alfurqaan oo ka mid a madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baay ardaydan munaasabadda loo qabtay oo gaarayay ku dhowaad siddeetan arday ayaa isugu jiray gabdho iyo wiilal waxaana ay si gaara kaga qalinjibiyeen qismiga rawdatul atfaal oo ay dhigtaan carruurta yaryar waxaana xusid mudan in carruurta qaar ka mid ay ahaayeen carruur aad u daayar allaha barakeeye maamulaha madarasada alfurqaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda qalinjibisay iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen hadda waxaan u fidhinaa qalinjibinta ardaydii markaa rawdooda kasoo qalinjibiyey waxay soo dhammaysteen ardayda marxaladda alqira'a walkitaaba iyo marxaladda tamhiidka labadaas marxalad ayay soo dhammaysteen ardaydii maanta halkan noo fadhiya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu noo soo celceliyo xafladooyin ceenkan oo kale ah ardayda marka tiradooda guud ahaan inta maanta qalin jibinaysa waa toddobaatan iyo toddoba arday sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ahaa culummadii madasha ka hadashay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha indhihiisa uu ku arkay ilmahan oo ahaa kuwo aan waxba akhriyi karin shubhum ummi ama ummiyiinba ahaa alqiraa'atu walkitaaba looga bilaabayay iyo duruusta ay qaateen waxaad moodaa asaaskii in wax badan laga soo dhisay oo afar qodob oo muhiim ah ayaa meesha ka baxay kow ay ka mid tahay alqiraa'atu walkitaaba oo farti ah waana mawduucii ilmaha meesha loo geeyey kow waxaa ku xigay qur'aankii in la xifdisiinayay oyna xifdiyeen oo halkan ka akhriyeen waxaa ka mid oo aada ii soo jiitay musxafka qur'aanka markay soo gelayeen ma aynan akhriyi karin maantana haddii musxafka qur'aanka hortooda lasoo dhigo way akhrin karaan qaar ka mida ardayda ayaa dhankooda soo bandhigay qayb ka mida waxyaabihii ay barteen oo ay ka mid ahayd khudbad ku baxaysay luuqadda carabiga oo goobta uu ka akhriyay mid ka mida ardayda qalinjibisay يسرنا نحن طلبة روضة الأطفال في مدرسة الفرقان أن نقدم إليكم كلمة شكر وتقدير وذلك انطلاقا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا المنطلق وبعد حمد الله سبحانه وتعالى نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من له فضل علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة لنتعرف عليك من أنت أنا أنسة بنت آدم طالبة تدرس في مدرسة الفرقان الأساسية قسم الروضة وأنت أنا أيضا طالبة تدرس نفس مدرستك وخاصة قسم تحفيظ القرآن الكريم والتعليم الأساسي dhammaan ardayda ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyadoona si gaara loo xusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaad laga qaaday ardayda ardayga ugu horeeya waxaa waaye caaisha cabdullaahi cusmaan waayahay ardayada ku xigta waxaa waaye xabiiba sheekh maxamed xasan aamina sheekh maxamed xasan waxaa sidoo kale abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey maamulaha madrasada alfurqaan iyo qaar ka mida macallimiintii wax soo baray ardayda qalin bedelatay marka ugu horeysa waxaan ugu wacayn hadduu ilaa yidhaahdo alistaad macallim yuusuf falyatafadal jaa'isadiisu waa taabacda ku jirta iyo jaa'iso kale oo lacageed macalinka ku xigo waa macallim maxamed mukhtaar macalinka ku xigo aynu guddoonsiinayna waa mudiirka oo ah macallin khaalid ibraahim aadam xafladan ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah iyadoona ardayda hadda qalinjabisay ay u gudbi doonaan hadduu alle idmo marxalado kale oo cusub sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo maamulka sare ee madrasada alfurqaan mahadsanid abu xasaan mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad qalinjibin ah oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo haya xaflad si harsaraa loo soo agaasimay ayaa ka dhacday gudaha macadka khadiijatu binti khuweyla taas oo lagu sagootinayay dufcaddii koowaad ee macadka ka qalinjebisay xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nabadoono waxgarad macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha macadka khadiijatu binti khuweylat haynooga warbixiyo waxyaabihii lagu bartay macadka daraasada macadka ka baxaysa waxay ahayd daraasa nahaariya ay ahaaday oo maalintee wax lagu baranaya habeenka kuma jirin yowmiya waxaa la qaadanayay afar xuso fatradii koobaad tafsiirka waxaa laga qaatay shan jus xadiidka waxaa laga qaatay cumdatul axkaam musalax xadiidka waxaa laga qaatay bayquuniya manduumada la yidhaahdo fiqiga waxaa laga qaatay abishujaac caqiidada waxaa laga qaatay kitaabu tawxiid luqa alcarabiya khidaabada waxaa laga qaatay duruusu luqa alcarabiya liqayr naadiqiina biha juska koobaad naxwaha waxaa laga qaatay ajrumiyada siiradana waxaa laga qaatay alkhulaasatu lbahiya fatradii labaad ee macadka waxaa la qaatay shan jus oo tafsiir ah tajwiidka waxaa laga qaatay jazariya manduumada la yidhaahdo xadiidka waxaa laga qaatay riyaadu saalixiin caqiidada waxaa laga qaatay alcaqiidatu lwaasidiya fiqiga waxaa laga qaatay alyaquut nafiis usuul fiqigana waxaa laga qaatay kitaabka caamka ah al-usuul min cilmi al-usuul qawaacidka fiqiga waxaa laga qaatay manduumada la yidhaahdo alqawaacid alfiqhiya luqa alcarabiya waxaa laga qaatay gaar ahaan khitaabada duruusu luqa alcarabiya ligayri naadiqiina biha juskeeda labaad fatradii saddexaad ee macadka waxaa la qaatay ikhwaani fillahi tafsiirka toban jus aa la qaatay xadiidkana buluuqulmaraam aa la qaatay ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim ayaa bogaadiyey gabdhaha daaciyaadka ee macadka khadiijatu binti khuwaylad licdaadi daaciyaadaa la yidhi waa laydi diyaariyey icdaad waa diyaargarowgii gabdho daaciyaadhoo la diyaariyey inay ducaad naqdaan soo maaha waxaa laydinka rabaa marka kelimadaas inaad u soo baxdaan oo aad yani u qalantaan inaad daaciyaad naqataan kana bilowdeyn ahalkiinna ilaa maaragtay dadka maaragtay waktigiinna ku aadan oo gabdhaha kalea meeshaa wakhtigaa la bixiyey cilmiga waa la ximbaaray wuxuu u baahan yahay in la sii bixiyo macallimiintii nawxil saareed oo ducaadda ahayd waxaan ka doonaynaa gabar kasta meel u qalanta inay fadhiisiyaan oo cilmiga ku gudbiyaan oo lagu muraaqabeeyo ayaguna inay wakhtigooda ilaahay ka gataan inay kalaamka ilaahay ximbaaraan lafdan iyo wa macnan culuumtii kale oo sharciga ahayd oo nuuc walba lahaydna ay ku daraan sheikhulwaali sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa la dardaarmay haweenka waxaad ku jirtaan siraac ama loolan adag waxaad kula jirtaan xamladahaas gaalada oo maaragtay ku wajahan gaar ahaan guud ahaan ku wajahan muslimiinta gaar ahaan gabdhaha ku wajahan waataan mujaahidiintu maanta ay diyaarinayaan ama la sameeyey wilaayaadka dhan macaahida sharci ah gabdhaha wax ku bartaan maraakiis islaami ah gabdhaha wax ku bartaan sharafta iyo marka qiimada aad iyo aad bay u muuqataa marka kaalintaasi horta inaad qaadataan waa ku dardaarmayaa cilmiga wuxuu u baahan yahay camalfal cilmiga dad badan aa yaqaana shareecada oo islaamkaas sheeganayo laakiin ku dhaqan haddii la yidhaahdo iyo camalfal meesha laga kala tegay waa meeshaasi macadka daaciyaadka khadiijatu binti khuwaylad ayaa soo saara aalaaba gabdho daaciyaad ah oo ka qayb qaadanaya dacwada islaamka aada buu mahadsan cabdiraxiin ugu dambeyntiina maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladdiina u qabtay dadka xoololeyda ah ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi nuur cali warsame awisheyba iyo warkan inoo hayaa أركان الإيمان ستة لح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر غيره وشره من الله تعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله dad rag iyo dumar isugu jira oo kor u dhaafaya lixdan ruux ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo lagu qabtay deegaanka margaduud oo hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud balse kaabiga ku haya deegaanka xagarey duruusta oo ay bixinayeen culimo u carbisan qaabka quman ee dadka diinta loo gaarsiiyo ayaa dadkaasi siiyey duruus muhiim ah oo wax badan laga faa'iiday markii la gaaray munaasabadii afmeerka dowrada ayaa qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay waxay goobta ka sheegeen sida ay dowradani uga faa'iidaysteen iyagoo dalbaday in duuraad kale oo caynkan oo kale ah loo qabto alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh meeshaan la yidhaahdo maragaduud suuqaanyo keenay ee aan ku barannay towxiidka macnihiisa iyo sharuuddiisa dhammaanteed walaayada islaamka noo keentay inaan towxiidka baranno oo ah furihii jinnada miftaaxii jinnada oo qof kasta oo muslima laga rabo meeshaasaa ilaahay subxaana wa tacaala haynalkaga saxay halkaasaan waxaan leenahay qof kasta oo muslima towxiidka iyo macnihiisa iyo ha iska saxdo annakana ilaahay baa noo suurtogeliyey in culummadu naga saxdo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin aan leenahay muslimka dhanna waxaan ugu boorinaa towxiidka iyo macnihiisa in layska soxo oo qof kastoo muslimo ay towxiidka macnihiisa iyo laftigiisa barat alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay ayaa ku mahadsan sukaanyo keenay meeshaan waxaan qaadannay dowro socotay toban maalmood dowradaasaan ku qaadannay meel baadiye ah deegaanka xagareey degmada xiindheer hoos tagta oo la yidhaha maragaduud waxaan qaadannay kitaab la yidhaahdo atarbiyat alislaamiya caqiido fiqi siiro adkaar xijaab marad shantaas noqdo ka hadlaaya ilaahay ayaa noo suurtageliyey waxyaabahan ku qaadanana waxaa ka mid ah maraatibudiina ka mida maraatibudiina alaaa arkaanu lislaam khamsatun shan shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah wa iqaamu salaah wa iitaau sakaah wa soomu ramadaan wa xajulbeyt in istadac ileyh sabiila howlahaas badanaan qaadannay kitaabkaas towxiidka oo shuruuddiisa iyo maaragta arkaantiisa iyo nawaaqidu islaamkiisa intaasoo dhanba leh ilaahayaa noo suurtogeliyey wilaayada ku mahadsan ilaahay baa mahad iskale marka koowaadna kulmiyey muraadka naga noo soo dhammeeyey meeshaas layidhaa margaduud aan ku barannay culummadii noo dhawaan adeegta qubaha iyo qorxaninala joogtay waa u mahad celinaynaa gaar ahaan waaligeena macalin liibaan ilaahay ha xiftiyo arkaanu islaamaan ku barannay arkaanu iimaanaan ku barannay ilaahay baa ku mahadsan waxaan codsanaynaa ina loo soo celceliyo dowlada noocaana aad iyo aad maxaa yeelay aqriyay adduuntaan u baahnayn weeye oo noloshannada adduunnimada aqra ku jirta walaayada waxaan ka codsanaynaa ina loo soo celceliyo waxay qayb ka ahayd dowladani diiniga ah dowladaad silsilada ah oo waayadanba loo qabanayey dadka xoololayda ee ku dhaqanaa deegaanada fogfog ee wilaayada islaamiga galguduud gaar ahaan deegaanada beesha maxamuud ciraab ay degto mahadsanid awowsheyba warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu